bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal haminimo faylaa meloobi shiroogtan iyo soolbani dhuguusahaytanba weliba ha ka dhowaasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada ee idaacadda raadiyaha baydhabo hamiin faydha dhegaystayaal welib waa hamiinnimo talaadeetuu arbaanaha galayta taariikhdan iyo kabeeganta tum ishanta bili lixaad ee juun sannadda labada kun iyo labaatii kowda qodobada oo ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo hashinka gudbii doona saaxib yaal haddii ilaahay raalli ku nagadaysiin dhugunsuu doontan weliba ku mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo weliba usigeeka daafuray talaalka sanafram oo ee midlanka horseeda oo cudurka covid tumisagaal oo dalka deersi oo dalkaha deersidii dowladda china barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal madaxweyne cabdicasiis oo bulshada soomaaliyeed ankabaaqi in iyo qaadan talaalka covid tumisagaal saasoo kale dhegaystayaal qodobka kale barnaamijka dabagalka wararkiiyo waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo hasin gudbii doonna saaxib yaal welibaa ku mid ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed cali xasan iyo wasiirka beero iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed mustaf axmed iidow iyo ku qiibgeliyey bandhig lunku hadlaya horumarinta beeraleyda iyo weliba ganacsatada yar oo magaalada baydhabo lagu qowday barnaamijkaasin gudbiidoon iyo onomelasaytii khudbad dheer ku jeediyow saasoo kale qodobka kale barnaamijka dabagalka hamiinimadoon siinkahaynaysn dhugunsuu doontan weliba ku mid ee guddoomiyaha deegaanka haween ee gobolka baayo weliba isu ku hadlay baahayaha ka jira deegaankaas welibana isu codstay in walaqowda adeegyada bulshada iyo umbaahanyin ee deegaankaas barnaamijkaasin gudbii doona saaxiib yaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo weliba usigeeka warbixin ku dhugunstay guddiga qabanqaabada munaasabadaha maalmo xorriyadda usoona kala dardaarmin inuu dardargeliyaan howlaha lan xil saaray barnaamijkaasin gudbii doon dhegaystayaal haddii ilaah raalli kunagada saasoo kala qodobka kale barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda raadiyaha baydhabo hasin gudbii doona weliba ku mid ee wasiirada caafimaadka soomaaliya weliba sheegay in talaalka covid tumisagaal beeslaan useeyey bulshada nilanka fadow inay qaadan barnaamijkaasin gudbii doona saaxib yaal saasoo kale qaar ku mid ee daraawalada mootabajaata ee ka dhex shaqeeyo caasimadda iyo weliba melisayti iyo ka dhikana banaanbax laan ka horjeeda wasakhada laamiyada ee caasimadda muqdisho iyo oona maamulka gobolka banaadir kocodsan in walkuqubad arrintaas taasoo kale dhegaystayaal qodobka kale barnaamijka dabagalka wararka ee wareysada idaacadda raadiyaha baydhabo hasiga gudbi doon weliba ku mid een welibaan isku weerinayay tumili jaamacadood oo caafimaadka biyo ujeedadan weliba ee tahay in idaacatirka ku darara qaybta ciyaalka ee isbitaalka dhammaystirshay lahbandhiga weliba saasay teertay agaasime fortuun shariif oo eh agaasimaha hooyada dhalaanka ee isbitaalka hooyada dhalaanka ee gobolka banaadir barnaamijkaasi gudbiidoon dhegaystayaal ururada bulshada rayidkan weliba hadhow ayna tallaabada raisal-wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble uusan magacaabay cabashada waalidiin ciyaal julanqaada eritareya barnaamijka dabagalku wararkii wareysada idaacadda raadiyaha baydhabo aysan gudbi doono qodobadaas iyo qodobadii kale hanay korarba barnaamijka uu ku weliba saaray waa andasin guuldaraysi ayno maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiro ee welibana saaxiibka farsameha uu ka barnaamijkuusa ee saaxiibkay xasan aadan khayra xasan jookar dhugusooka barnaamijka dhinigii dhegaystayaal ka dhawaada mar kale oo barnaamijka dabagalka wararkii wareysada idaacadda raadiyaha baydhabo waayahay dhegaystayaal hamiin feyla meelobi shinoogtan iyo soobalin dhugunsahitanba qodobkan koore ee barnaamijka dabagalka wararkii wareysada idaacadda raadiyaha baydhabo een hamiinnimadana ka qaadan waliba useah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigreen iyo waliba usigey ka daafuray talaalka sonevram oo ee mid lanku horseedo cudurka covid tobansagaa talaalkan waliba dalka dirsiday dowladda china wasiirka caafimaadka dowlad goboleed koonfur galbeed mudane jidow iyo markaasiytii gobro ku hay talaalka usoona madaxweynaha koonfur galbeed talaalkan usuqaadi geeka haddaba madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigreen waliba bulshadan ka baaqayay inay qaadan talaalkan oo geeg la daafuri
maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo tobankii bishii lixaad laba kun labaatan iyo kowga waxaa la keenay tallaalkii cudurka coronaviruska looga hortagayay qeybtii hore mehe qeybtii dambe yaan daafurnay dadka reer koonfur galbeed waxaan leenahay qaata tallaalka si ka horteg loogu suubiyo cudurka daawo ma leh laakiin wuxuu leeyahay ka horteg waxyaalaha la sheegayo wax adduunka dhan uu soo sameeyey oo horumar lagu gaaray waaye dadka tallaalka dhib buu keenayaa iyo kanaa lagu noqonayaa leh waa been tallaalka waa daawo waa la soo baaray waa la ogaaday wuxuuna ka horteg u yahay cudurka si marka aan u soo yarayno dhibaatada cudurka waa in la qaataa tallaalka waa in la yimaadaa xarumaha tallaalka lagu qaadanayo waa in la yimaadaa isbitaallada intii hadeertaan uu wayfkii saddexaad imaanin ama kii labaadba uu joogo dadka waa inay istallaalaan marka aad iyo aadaa u mahadsantihiin waxaan ku dhiirigelinayaa meel walba oo joogtaan qaata tallaalka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waayahay dhegeystayaal hamiin feyle saaxiibyaal meelobi sunuugtan iyo suubina daratanba qodob kalihiga weliba useeyaa munaasabad laka dhiirigeliyaa ganacsada yaryar iyo sidii xiriir wada shaqeynada dhex mara lahay ganacsada wiin iyo haan yaryar saasoo kalena bandhig biyowka deymaha oo ku howlgalo gudaha dalka iyo weliba geeka luqowda ee magaalada baydhabo inta munaasabadan darartina weliba daladaha horumarinta iskaashtooyinka maamulka koonfur galbeed iniisho waliba iyo bandhigana wal soo saarka daraqa ee deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya munaasabada waliba hadal ku jeedaya wasiirka ganacsiga warshadaha koonfur galbeed soomaaliya maxamed cali xasan iyo wasiirka beero iyo waraabka dowlad goboleed koonfur galbeed mustaf axmed iidow
tan isbedeleen eedan dhiirigeliyaan wali si gaar ah eedan ka ammaanay dhalinyarada ka dhiiratay hal abuurka sameeytay dhanka beeraha oo diyaaradda saartay sababtoo ah fursadda aan ka muhiimsan qofka helo kora hadda xilligan roog dalka keygan warshado badan ma leh teknolojiyo horumarsan mahayna laakiin adduunyada walaa una kala tartami jiran wala hayan beeraha dalagyaduna saaran haddana marka intii laku helo fursad weyn oo warshadihii dalka la helo doono iyo lakudeerow qofka baahidiis inuu si daboolo si dadnimadiiska jirta markase baahida la daboolo wali muhiim ee wax soo saarka beeraha la dhiirigeliye wax soo saarkii markii beeraha la suubiyo qof kasta haddii uu wax soo saar sameeyo iskaashatooyinka faa'iidooyinka holeymale ku mid ah inuu dadka ka dhiirigelin horta qofka inuu hasaara markuuse hasaara dowladana roolsha wali haaya inay qaadata nankii wali hasaari inuusa suuqan hela marka kolley jambarka iyo dowladda si guudba iskula kaashadaayana fursadahaas habaha doonaan laakiin hadda xilli shabaabna roogna macnaha mae inaylanin baahnayn wax soo saar sababtoo wax soo saarka inaad waleelkoo gadamay nafsada xataa inaad nooleyd iyo muhiimadda aad markaad noolaytay dadka nooleey gorta marka iidan dhiirigeli dhallinyarada oo ka dhiiratay inay beerahan iyo wax soo saarkan iyo ku faa'iidaysan hal abuurna la kooyan wali si gaara haddana mahaddan leh tiimkii geel project oo ku shaqeeyay hirkii dhallinyaradii fikraka wadati iyo bangiyadii oo yoona fursadaas siiyey oo ku faa'iideeya marka iidan amaane marka waanka muhiimsanahay aan fadaa inaan ka dhiirigeliy walahay tahiin dadka ka fikerahayo oo beeraha iyo wax soo saarka fikerahay ay dhiirigeliyo fursad ay siiyoy jaanisadana aan ku faa'iideeyo aas wasaarad ahaan iyo heer federaal iyo heer dowlad goboleedba mar walba walila ka tiirsan yahay isan ogtiin inta badan dowladaha dadka kaalmeyo hay tahiin laakiin waqtiyadii dambe dadkiya wali fahmeen inay wala saardan abaarihii iska hiigan oo tomikowti iyo waqtiyadii dambe iyo wali ku horey mar kasta markay ku dambeeytay xoogaah recovery la sameeyo ha kabsadaay dadka wali fahmaayeen inay wala saardan mar kasta marka baahida aada daboolona mayhati abaartana yaraadaas insha allah wax soo saarkana ilaahayna barkaayo mayhati dadaala haytan dadka laakiin ay ka dhiirigeliyo fursadda ay siiyoy bangiyadana culeysyada ay saarnay meeleeraay dadka oo wax soo saarka sameeyo oo hal abuurka haysada jaaniska in ku faa'iideeyeen weliba si gaar ah hadallada eed intaa badaa wali kumid haytay dumarka intii fursad la siiyey bilaanta intii fursad la siiyey waayo ku fikir badin ku karta badin markii la era oo managementiga walaa nanka raggeeda tumaku aadan dhiibta wali ku yaabe si fudud inuusa kukubato fududaay laakiin gabarta wali ka dadaalasay tumankaas kuma ammaanadin inay ilaalida wax intii aadan dhiibta in ku badan ha ku saarta marka haddana qoyska markii la ernan karage iyo bilaanta weli kashalduweyn gabarta markiiba reershee ku fikraas iniyo dadka walanqabata communitiga iyo ka fikraas halkana ka shaqsiga ee rage ee ku fikrow shaqsiyadiis intuusu dabara ama lama qof qof kooyo ku fikra laakiin gabarta weli kufikraas communitiga dhan ku fikraas marka ay dhiirigeliyo bilaanta eedan mahadsantiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu qaybihiisa hore bilowgiisina aadaan ula soconnay haddana maanta waxaa farxad noo ah gabagabadiisa inaan qayb ka noqonno iyo face labaado runtii bangiyo tiro badanna ay ku soo biireen inaan maanta goobjoog u ahaano farxaday noo tahay in iskaashatooyinka ama beeraleyda yaryarka ah dhiirigelin loo sameeyo oo oo lagu dhiirigelinayo wax soo saarkii iyo abuurkii iyo inay ka shaqaystaan dhulkii beerashadiisa Eh, runtii qodobada aan isleeyahay ee meeshaan muhiimay u yihiin waxaa ka mid ah arinta isku xirka bangiyada iyo iskaashatooyinka ma ahan mid iskaashatooyinka keliya ay ka faa'iidayaan eh, in bangiga lacag ay ka qaataan bangiga naftirkiisa wuxuu u baahan yahay macaamil lacagtan iskaashatada bangiga ay ka qaadatay markay beerta geliso lacagtii kasoo baxda waxay ku shubanayaan akoonka bangiga dadkii naftirkooda waxay sameynayaan lacagihii sanaadiiqii lagu ridi jiray badelkeeda waxay qaadanayaan inay ku shubtaan bangiga bangiguna marketinka ugu badan oo sameeya waxaa ka mid ah dadku in adduunyadu horumartay oo lacagaha lagu shubto akoomanka si bangigana uga faa'iidaysto marka waxaan rabnaa ee, dhiirigelinta bangiyada ay u sameynayaan iskaashatooyinka runtii wax aad u fiican waaye Ee, inta badan waxay maalgeliyaan dhismooyinka iyo guryaha iyo waxaana ka muhiimsan runtii in la maalgeliyo beeraha ilan gurigan la dhisay waxa lagu cuni lahay dhulkay ku jiraan waxa la isticmaali lahaa lacagtan dhulku ka soo baxday waa waxa ugu badan oo bangiga taallo beer adduunyadu hadda waxay usoo jeesatay wax soo saar iyo runtii in dhulka wax laga raadiyo waa laga tegay xilligii teknoloji teknolojiyadda waa meesha loo socdo laakiin meesha loo mari lahayo waa in wax la beertaa beerashada wanaagsanna qayb waxay ka tahay eh, muxuu ahaay aada u weyn Eh, arrimaha oo runtii oo aadka noo taabtay waxaa ka mid ah eh, arrimaha runtii haweenka ay aad uga dhawaajiyeen annagoo marka hore waxaan aaminsanay wasaaradda beeraha waxay ku dadaal- waxay ku dadaalaysa mar walbo shuruucda inay ku dadaasho iskaashatooyinka ay ku shaqeeyaan dhismaha iskaashatooyinka horumarkooda in laga shaqeeyo iyaga iyo bangiyada shuruucda ay ku wada shaqeyn lahayn inay wasaaraddu qayb ka ahaato waxay soo saartaan sidii maalgeli suuq loogu heli lahaa inay wasaaraddu qayb ka ahto iyadoo kaashanaysa wasaaradaha linkiga la ah ee qusayso Eh, laakiin waxaa moodaa in mashruuc ay ka shaqaynayso geel oo bangiyadana ay fulinayaan in haweenkii ay cabasho intaasle ay ka keenaan runtii aada uga xunnahay oo waxaan isleehay inta badan way ilaali doonaan xuquuqda haweenka oo cabsi badan kama qabin laakiin waxaan rajaynaynaa in mashruuca qaybtiisa labaad bangiyadu kusoo biiray aad inay ugu feerijignaa doonaan arrintaas oo wax wanaagsanna aan ahayn haweenka qeybaha ugu badan ee wax tabcada waa iyaga Eh, waa ognahay xaaladaha wadanka uu soo maray dhibaatooyinka uu soo maray shalay waxaa laga fikiraya i d b iyo muxuu ahay qaxooti iyo intee la aadaa intee la degaa laakiin maanta dadka waxay usoo jeesteen beerihii tacbashada beeraha waxaasoo dhanna waxaa sababaya degnaanshaha iyo muxuu ahay maamulka hana qaaday iyo sidoo kale horumarka ka socdo deegaanka guud ahaan marka waxaan rabnaa in dhiirigelinta si gaar ah loogu sameeyo haweenka maadaama ay yihiin qeybaha ugu badan bulshada oo deegaanka ama meel walboo la joogan haweenka nambarka ugu badan ay ka yihiin nambarka ugu badan oo ugu nugul dhibaatadana waa yihiin haddii oo aabihii dhinto ama aabihii maqan yahay ama oo shaqo la-aan yahay meesha ugu wada loo soo laabanayo waa gabadha waxa ugu yaree samay kartana waxaa waaya sanduuqeed inay guriga hortiisa dhigato ee wax ka raadiso ilmahana ay ku koriso marka haddii la heli karo in beerteeda ay tacbato in lagu dhibo muxuu ahay damaanadda iyo wax la midka ah runtii aada uga xunnahay shuruucda bangiyada ay ku shaqeeyaan wax badanaan ka naqaanaa iyagana in muxuu ahay lacag intaas la ego aada u yar inay ku xiraan guri iyo sabarloogo iyo dhulna aada runtii u cambaareenana mana wax fiicanna ma ahan haddii lacagtu ay badan tahay waa macquul laakiin eh, statementigii ama hadalkii rugta ganacsiga ay ka dhawaajiyeenna aadaan u dhiirigelin lahaa in marka hore aad la shaqaysaan rugta ganacsiga si ay usoo taxliiliso eh, muxuu ahay yaa waxaan ka bixi karo yaa awooddeeda iska leh yaa lacagtan soo celi karo dan wixii soo dhammaaday in lidin keeno idinkuna aa waafaajisaan shuruucdiina idin gaarka ah marka idinkuma haysana shuruucdiina laakiin waxaa muhiim ah in shacabkiina wixii ay helaan idinkuna aa ka faa'iidaan mashruucana oo guul ku dhammaado oo iswaafajinteedana waa dareemi karaa way adag tahay damaanaddu waa iska dhib badan tahay laakiin sida ugu fudud ugu jilcani loo samayn karo in loo sameeyo arrintaas oo runtii aadaan u dhiirigelinaynaa Eh, sidoo kale arrimaha oo markay timaado abuurka labada kambani ee ka shaqeeyey filson iyo siisad oo wasaaradda beerahana ay kala shaqaysay shuruucdaas iyo sidii ay u dhammaystirmi lahaayeen oo certified ama abuur oo muxuu ahaay la tijaabiyey loo heli lahaayne runtii waxay ka shaqeeyeen deegaankan horumarkiisa aadaana ugu mahad celinaynaa mar walbo abuurka ay soo saaraanna waa abuur backage ku jiro horumarsan oo lagu kalsoonaa karo lana tijaabiyey laakiin waxay u baahan tahay in lagu daro iyadana wacyigelin dadku inay bartaan muxuu ahaay abuurka inuu tayo leeyahay inay fahmaan in laga dhaadhiciyo laga yaaba in waxaan aan baakada ku wado qofka inuusan ku arkaba wax adig a soo baakadaya si aan waxba ahayn marka eh, kambaniyada iyo guud ahaan eh, hay-adda geel naftirkeeda waxaan ku baraarujinayaa in la isticmaalo muxuu ahaay idaacadaha iyo meediyaha si loo baraarujiyo dadka loona baro muxuu ahay xaaladaha iyo abuurkan waxa ay ka faa'iidayaan iyo waxa uu yahay Eh, sidoo kale waxaan kula dardaarmaa iyagana in abuurkaas oo oo- oo muxuu ahaay certifiedka ah in dadka jilacsan aan loogu lagu adkeenno looga faa'iidaysanin waxaan la gadanayo macnaha in lacagta lagu kordhiyo dadku waa masaakiin muxuu ahaay awoodi ma lahan waxaa qasab ah in loo dhimriyo mar walba wixii kamid ah wasaaradda oo idinkala shaqaynaysaa laakiin in qiimahaas tirada badanna aan lagu kordhinin kambaniguna uu wax ka faa'iida laakiin aysan noqonin wax ku dheeraada dadkii ay markii dambe ka cararaan ay u laabtaan abuurkoodii ma ahaay sida caadiga ee beerashadii saxda ahayd marka waxaan rabnaa in dhinacaasna looga dhimriyo arrimaha dhiirigelinta ardayda markay timaado waa run ardaydu inta badan beeraha waqtigay qaadan doontaa in la baro ama ardayga u amino inuu beer inta kasoo baxo oo shaqo fiican ku helo laakiin haddii uu muxuu ahay ardayga uu aaminsan yahay markuu beer kasoo baxo in oo yaanba inta qaato beertii falaya haddana mar labaad oo hoos kasoo bilaabayo naftirkeeda dhibaato kale leedahay laakiin micnaheedu taas maahan beerta inaad barato wax badanoo horumara ka samayn kartaa wax badanoo teknolojiyadda casriga la socon kartaa waana runtii wax fiican in la barto beer maadaama dhulka soomaaliyeed gaar ahaan koonfurta soomaaliya waxa ugu fiican laga shaqeeya ay yihiin beeraha oo noocyo kala duwan looga shaqayn karo mideeda kale beerta keliya maahan inaa qodo qaybo kala duwanay leedahay waxyaalo badanoo looga baahan yaho muhiim oo dadku aysan aqoonina kusoo kordhi kartaa jaamacadda zamzam oo aa arkayseen bandhigeeda runtii hadallada uu ka jeediyey macalinka meesha soo istaagay qiimaha ay lahayd oo dadku la dareensiinaya ilaa greenhouse lagu dhiirigeliyo waxaasoo dhan waxay ku timid aqoon wasaaradda beerahana runtii qeybay ka qaadan doontaa wacyigelinta bulshada waxay qayb ka qaadan doontaa shaqo abuurka in la helo waxaa sidoo kale ku dhiirigeli doonaa bangiyada iyo qolooyinkan muxuu ahay mashaariicda beeraha ka shaqeeya haddana la joogaan geel oo runtii iyagana inay ardadaas dhiirigelin tiro badan u sameeyaan annaguna kaalinteenna ayaan ka qaadan doonaa hadduu alle idmo bangiyada kusoo biiray hadda muxuu ahay inay maalgelin ku sameeyaan beeraha waxaan ka codsanaynaa iyaguna qaarkooda laga yaaba inay bilow yihiin inay si gaar ah u fiiriyaan dadka sida ay u kala nugul yihiin aan lagu noqnoqonin hal meel bangi cidu u sameeyey maalgelin in isla ciddi lagu celiyo waa laga fiican yahay haddii shalay faarax loo sameeya maanta maxamed in loo sameeyo si dadku ay u bataan ayna usoo koraan oo runtii aysan macno samaynaynin tiam shalay i b s ka qaatay maanta inay hadan brimier ka qaataan dahabshiil ka qaataan agrobank ka qaataan wax macnaha ma soo kordhinayso si nambarka dadkana oo u kordho waxbarashaduna ay u badato dadkuna ay usoo kabtaan waxaan u baahannahay dadka in maalinba nambar cusub lasoo saaro kuwii hore loo soo saaran lagu xisaabiyo waxay soo saareen iyo waxay soo celiyeen taasna inteeda badan waxaa idinkala shaqey doona runtii shaqadooda ee tahay wasaaradda ganacsiga iyo iyo rugta ganacsiga maadaama dadka ay isugu biishubayaan ganacsato wasaaradda beerahan waxay idinkala shaqayn doontaa iskaashatooyinka shuruucdooda iyo dhammaan waxa uga baahan tihiin laakiin muhiimaddu waxaa waaye nambarka dadkan in la kordhiyo si beerihii loogu dhiirrado maanta shalay meeshaa joogno ma joogno oo waxaa moodaa dadku inay baranayaan wax soo saarkii inay ku dhiirinayaan inay beerihii aadaan annaguna sidii loo heli lahay biyihii waraabkii muxuu ahay warihii loo soo celin lahay biyaha tirada badan ee meelaha ku khasaaraya loo soo celin lahaa waxaasoo dhan in idinkala shaqayno dowladdu waa afar qofoodoo xukuumad ah oo ka shaqaynaysa shuruucda laakiin dowladda saxdaa waa shacabka dowladda saxdaa waa shacabka shacabku gacmaha isqabsaan wax lagu gaari karaa laakiin annagu inaan shuruucdii iyo nidaamkii idinkala shaqayno annagaa idinla garab taagan hadduu alla idin waxaan rajaynaynaa inay guul ku dhammaato sidoo kale shuruucda iskaashatooyinka dalladan by cooperatives ay ku midaysan yihiin dallado badan waa runtii wax fiican waay in dalad hal dallad ay ku midoobaan ayna iskaashatooyin tiro badan heshiis ku yihiin oo maanta wixii looga baahdo beeraleyda iyaga ay kaaga keenayaan meeshii aa marba qof wici lahayd wax aad u fiican waaye iyaguna waxaan ku dhiirigelin lahaa in xuquuqda haweenkana iska ilaaliyaan ay siiyaan inaysa bangiyadu markay wax qaadanayaan naftirkooda qeybay ka yihiin in by cooperatives bangiyadu ay aad ula xiriiraan by cooperativisna ay samayso sidii loo daadajin lahaay waxa la qaadanayo oo dadku ay ugu sinaa lahaayeen inay ka wada faa'iidaysan lahaayeen runtii aada ugu mahadsantihiin hay-adda u s aid runtii sidoo kale bangiyada waxaa mar kale kula dardaarmaa inaysan sugin mashaariicda sida hadda geel oo kale ah laakiin bangiyadu waa ognahay shakhsiga waa maalgeliyaan guryaha waa gadaan wax walba waa sameeyaan si la mid ah inaysan sugin lacagaha oo doonarka ah ama lacagaha oo maaragtay lasoo dhexmarsiinayo ee iyaga iskooda naftirkooda u maalgeliyaan wax fiican waa inaad beer maalgeliso lacagta aday kugu soo laabane bangigaaga la isticmaala adaa maalgelin kale ku samaysanayo laakiin waa inaad ku fikirtaa istraatiijiyaddii qaabkii a ku samey lahayd runtii guul fiicana u rajayna dhammaan beeraleyda soomaaliyeed waxaa lagu jiraa waqtigii beerashada waa laga yaabaa roobabku inay sanadkan guga xataa oo xoogaa gaabis ahay mabadi inaa la dhihi karaa waxaan rajaynaynaa ilaahay ka baryanaa in roobab fiican la helo in dadku ay beerahooda ka faa'iidaan haddii guga gaabis oo noqdo waa dareemi karnaa deertu inta badan waxay kabtaa wixii guul u soo baxo marka ilaahay ha naga haayo in abaar iyo wax la mid ah ee dhacdo in waxaan rajeynaynaa roobab la helo in raxmadda ilaahay noo keeno in dadkuna beerahooda ay wax fiican ka soo saartaan
waayahay dhegeystayaal weliba laba guda jirna barnaamijka dabagalka wararkii wareysyada idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiib yaal qodobka kalhiiga weliba hooseeya gudoomiyaha deegaanka haween ee gobolka baay weliba hawse ku hadalay baahayaha ka jira deegaankaas welibana uuse codsaday in walaqowda baahayaha ka jira deegaankaas
walbarasho ma ku jarno before aan intaan koyn ka hor walbarasho waleeroo ma ku jarno markaan kooy baahiyaha asaasiga ah may kumid ahan walbarasho may kale kumid ah caafimaad deegaanka may hooskooya approximately one hundred and above tuulo boqol tuulo inku badan hooskooya bay dhowan ma injartaa to me siyeed kilometer deegaan waan may hooskoosha degmada baydhaw tuulooyinka hooskooya calaa tuula haddii resident la eran may calaa tuula may degan approximately saddex boqol qoys inku badan dadkaas may eed iyo eed boqolkiiba boqol injeeliina intay owlaadi walbardaan balse maxaa sidan mileray financial dhinisho ma inbadanyihiin deegaanka deegaan beeraleeyow walbarashana inbaahanyihin marka saas dartee markii aan kooy aan arigi baahyadaha oo dhinyoon qaban walbarashada may suubiyayhim mileray barnaamij oo iska walan qobsoy ah dadkiya buraarujini intiya isoolan qobsadan yo bilaaban biiska bilaaban yaa eed eed inka buraarujini ilaahay mahadiis dadkii eedan inku ogolaadeen marka may suubinay contribution iyo hoos ku quuseen ibka maamul ahaantii un maamulkii un ena iska darnaya may suubinay buugaag iyo insheegaad qalamaan iyo sabuurooyin iyo saas oo kale ah wasaarad oo walbarashada ma injeenayha request letter iyo mileraysa ilaa kheyrtiya gudoomiyaha degmada waybasuugayusun saas oo kale dadaalo oo linku qabodo deegaankaasi liku hormari wal maynin suubay gudoomiyaha qorqadanin qori oo iska magacaabsan oo isa saxiixi oo isa matalaas maamulka degmada dhan kala faaqan oo saxiixi yana sii oo warqadaas oo eraas baahayaha caafimaad baahayaha walbarasho oo deegaankaas ku jar sidanka dhaqsiah badan oo intikaraanking ee awoodin aysan fuli kortan fulya yoo eraas warqadaas iyo wasaaradda ma jeenyihiin walbarashada wasaaradda walbarashada boqolkiiba 95 percented barnaamijkaas barnaamij oo yan processhan ka jiray qorsheyn haya kumid tahay marka ku hadala dhanka caafimaadka dhan caafimaad markii la era zero walba muqjar haddii zero walkuyara laerafan waa ka tilmaanfadi zero ebaru walkubilaawo male hadda faasi eed gargaar degdeg ee male xaruntahnin dhow una seedan oo una jeeyan dadkiinoo dhibaataysan maswalnoo diiran bay dhowlay may kale jertee oo deegaanka inlahayne ceelal male zero walba oo ceelal erodha male may kala jare warara jaraan wararkii mostly badiyaa may qodo jaray hay-adoowan tusaalahaan kuma dhata hay-adun acted hay-adooyinkaas absumatili meelinka yar muddo afar sane iyo inku badan barnaamijyo horumarineed oo samafaleed maku fulin deegaanka hay-addii zoonka deegaanka haweenka asteeyay muddo afar sano iyo dheeraade walyahato ku fuliidi ma jarta heedo kalena maynka baaqey saamufalka dhammaantiyo maynka baaqey intii meeleeraayoso deegaankaas meeleeraayoso eber ey markaan ku hadala dhanka amniga dhanka amniga boqolkiiba 95 waa seef markii boqolkiiba 95 seefku markaanka lahaa deegaanka may yaale xarun oo ciidan yakyaala xaruntaas ciidan way baahamay degan ciidamadan oo la araw militariga balse mayan baahanayna ma jirta wal unan astayni goob unan astayni amni ahaan antini ninjiji booliis marka wasaaradda amniga may ku codsaday aan oo ku sii faa'iidayso fursadu may ku codsaday intii may harun booliis anina nintiji deegaanka xal eelak yaal eelkaasna magaashay ma leedahay eel tukoo leedahay xal eel deegaan obsumaytili tumunkun inku badan dadka ka nool xal eeltiliidii oror korana jawaabtu waa maya marka wasaaradda biyaha ma eramay ku codsaday intiiyanin suubada ceel
waayahay dhegeystayaal qodobka kale higa ee barnaamijka dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadi habaydhabo ayaa ku guda jirnay weli ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen roble weliba warbixin ku dhugunsay guddiga qabanqaabada munaasabada maalmaha xoriyadda usoon kala dardaarmiyey in dardargeliyaan howlaha laxi saare afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleed afhayeenka madaxtooyada dowladda federaalk soomaaliya maxamed ibraahim bandhow macalimoya ku hadali walibana uusa faahfaahin ku biyay kulanka markaasi wasaaraha uusa lankuwar biyay guddiga qabanqaabada munaasabadaha maalmaha xoriyadda iyo markaasi unku warbiyay ra-isul wasaaraha bismillaah maanta xafiiska ra-iisul wasaaraha qolka shirarka waxaa ka dhacay shirkii guddida diyaarinta maalmaha xorriyadda eelabaatanka juun iyo kowda luulyo guddidaas oo laba usbuuc ka hor uu magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble guddidu maanta waxa ay kulankooda caadiga ahaa warbixin ka siiyeen ra-iisul wasaaraha halka hawsha u marayso hawsha runtii oo aanu si weyn u dardargelinay gudiyana u qaybinay gudi hoosadii shaqaynaya gudida maamuuska gudida amniga gudida warbaahinta iyo wacyigelinta gudida bilicda iyo qurxinta magaalooyinka iyo gudiyada isboortisyada iyo hoos ahaan gudiyo hoose ayaa maanta waxaanu warbixin weyn ka siinay halka wax marayaan ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaruhu markuu warbixinta dhageystay iyo ilaa hadda waxa noo qabsoomay iyo waxa noo qorshaysan tobanka maalmood ee soo socota waxa uu runtii soo dhoweeyey shaqada guddidu hayso waxaanu ammaanay kartida iyo siday u abaabulan tahay guddidu iyo inta muddada yar ay jireen shaqada ay qabteen waxaa kaloo kula dardaarmay inay sii laban laabaan maadaama wakhtigu kooban yahay wakhtiga hadhayna yar yahay shaqada la qabanaya inay tahay shaqa aad u weyn waxaanu kaloo rabnay inaanu munaasabadahan keenno fikrado cusub iyo dabaaldegyo cusub iyo soo dhoweyno cusub oo aan hore u dhici jirin aad buu ra-iisul wasaaruhu arrintaa lafteeda u soo dhoweeyey waxaan rajaynaynaa sanadkan inay noo qabsoonto munaasabado qaran oo aad u qurux badan maalmaha xorriyaddu waa maalmaha ugu waaweyn sanadka aynu ku faanno juun iyo kowda luulyo waa maalmihii aynu xorownay waa maalmihii calanka soomaaliyeed la taagay ra-iisul wasaaruhuna runtii taasuu dhiirigeliyey kulamaduna way sii socon doonaan waxaanu nagula dardaarmay in aanu qaybaha kale ee bulshadana la kaashanno howlahayaga wixii caqabadee soo cusboonaadana aanu mar walba ra-iisul wasaarahaan uu noo diyaaryahay inuu nagala shaqeeyo wixii marba nagu soo kordhee culaysa aad baa umahadsantihin intaasaan rabay inaan idinku wargeliyo shirarka guddiduna si joogtaabay u dhacaan maalinla maalindhaaf guddi hoosaadyadu si joogtaabay soo arkaan guul iyo barwaaqaan rajaynaya shacabka soomaaliyeed dabaaldeg weyn ayaa inoo soo socda wabilahi towfiiq
kaaseti weliba hay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya cismaan abuukar dube oo faahfaahin ku biyaayay kulunka ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya usla qaadii guddiga qabanqaabada munaasabado maalmo xoriyadda usoona markaas kala dardaarmiyay inuu dardargeliyaan howlaha la xil saaray weli waliba ku guda jirnay barnaamijka dabagalka wararkii wareysa idaacadda raadiyo habaydhabo saaxiibyaal wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor yusuf wasiir abiikar nuur ooya markaaseetii qaadata talaalka covid toban sagaal waliba ay sheegtay in talaalka covid toban sagaal baaslaan ay bulshadana lanka baahanyay inay u qaadaan
saddex bilood ilaaha mahad iska leh ee waxaan rabaa inaan u mahad celiyo fahma oo labadii jeerba aan nasiib u yeeshay inay igu muddo daawada een tallaalka ee kaaliyayaasheeda shaqaalaha isbitaalka demartiino shaqaalaha isbitaalka banaadir isbitaalada kaloo waaweyn iyo cid allaale ciddii waddanka oo dhan ciddii bixinaysa tallaalka waa u wada mahad celinaya ee waxaan rabaa mar labaad inaan ku celiyo tallaalka waa habka ugu fiican ee qofka uu isaga taxadiri karo uu uga hortegi karo ee cudurkan ee viruskan covid 19 sidaa la socotaan ee adduunka meelo badan adduunka meelo badan waa kusoo laba kacleeyey wadamada deriska ah qaarkood waa laga sheegay taxadarkeenna mar walba inuu badnaado waa waajib na saaran inaan ummadda u gudbinno tallaalka waxtarkiisa inaanan laga baqan in tallaalka la qaato weliba dadka u nugol cudurka oo ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka shaqaalaha kaloo hormuudka oo ah shaqooyinka waaweyn bulshada u qaaya dadka cudurada raaga qaba dadka waayeelka ah iyo cid allaale ciddii ma aragta halis degdeg ugu jirto inay tallaalka soo raadso tallaalka gobolada dhan magaalooyinka meelo badanaa la dhigay xaruuma loo asteeyaa jira magaaladan aan joogno caasimadda ah xaruumaha loo asteeyey baraha bulshada lagu faafiyey qof kasta degmada uu degan yahay ayuu ka heli karaa sidoo kale isbitaalada waaweyn oo danta guud iyo isbitaalada gaarka loo leeyahay intii la gaarsiin kara waa la gaarsiiyey waxaan ugu talagalnay wax allaala wixii la keenay sidii ay ahayd in loo isticmaalo ummadda loo gaarsiiyo tallaalka waa bilaash waa beesla-aan waana lagu hibeeyey waxaa soo socda haddana doosyaal badan oo aan ka sugayno dibadda inta taallo waa inaan qaadanno annagoo aan ka tegaynin taxadarka oo mar walba qofka uu iska dhowraayo cudurka haddii uu bannaanka aadayo afka uu xiranayo dad badan hadduu dhex galaayo afka uu xiranayo nadaafadii gacmo dhaqi maaragta uu ku dadaalayo meelaha ciriiriga ee buuqa ah layska yareeyo intii ay tabar tahay taxadarka la badiyo dadka waaweyn iyo cudurada nugul dadka qabana il gaara lagu haayo xarumaha caafimaadka in la tago qofka caafimaadkiisa uu kontaroolo hadduu dareemo calaamadihii cudurka tallaalka waa muhiim waa noo yaallaa gobollada soomaaliya oo dhan waa ka shaqaynay inay tagaan inta dhimanna waa la gaarsiinayaa maamul goboleedyada qoorshaa lala dejistay cid walba in la gaarsiiyo intii uu dhammaanayo intuu dhammaaninna waxaa imaan doonta intii kaloo waddanka lagu deeqay iyo wixii kaloo insha allah iibsan
waayahay dhegeystayaal guud ahaan weliba intaa gabagubay barnaamijkii dabagalka wararkii wareysyada idaacadda raadiyaha baydhabo saaxiibyaal meloobe shroogtan iyo soolbelin dhugunsaasanba sidaasyo nabadgelyo barnaamijka weliba hasaareyaan maxamed raxmaan jiro ee xasan jookar farsamey barnaamijka maraamidma sidaasyo nabadgelyo saaxiibyaal